wararka ka imaanaya magaalada cadaada ayaa sheegaya in diyaarad goordhow ee cadaada ka qaada xasan daahir aweys waxaana la filayay in goorahanba ay gaaraan magaalada muqdisho qadka telefoonka waxaa si toosa ugu jirta wariyaheena zaynab abuukar oo ku sugan garoonka diyaaradaha zaynab ma soo gaara halkaasi xasan daahir aweys
falastiin waad mahadsan tahay waxaan ku suganahay meel u dhow eeraboorka magaalada muqdisho inkastoo ammaanka uu aada u sareeyo oo aan loo ogoleen saxaafadda inay gudaha garoonka u gasho oo dibadda garoonka dhammaanba looga celiyey inay ku sugnaadaan goordhow waxaa soo cagadatay diyaaradii siday sheekh xasan daahir aweys oo ay weheliyaan nabadoono saraakiil ciidan siyaasiyiin xildhibaano baarlamaanka ka tirsan kuwaasoo ahaa guddigii loo diray sheekh xasan daahir aweys inay ku qanciyaan in ay usoo kaxeeyaan dhanka magaalada muqdisho kadib wadahadalo dheer oo dhowr cisho socdayna waa ay ku guuleysteen in sheekh xasan ay ku qanciyaan in magaalada muqdisho uu usoo raaco sidaa daraadeedna ay soo caga dhigtay diyaaradii siday halkaasoo ay ku sugnaayeen taliyayaal ciidamada dowladda soomaaliya ka tirsan waxaan gooddow la hadlay oo aan la xiriiray ugaas cabdidaahir oo kamid ahaa guddigii dowladda soomaaliya ay u dirtay dhanka cadaado oo wafdiga sheekh xasan daahir la socdo wuxuu ii xaqiijiyey in xubnihii dhammaan guddiga oo sheekh xasan daahirna uu weheliyo iyo dadkii markii horeba sheekh xasan ciidankii lasoo goostay dhammaantoodba ay hadda ku sugan yihiin eraboorka magaalada muqdisho halkaasoo si weyn ammaankiisa loo adkeynayo warar dheeraad oo intaas ka baxsan ilaa iyo iminkana ma jiro ammaanka waa uu adag yahay waxaa dibadda dhammaan eraboorka kusugan ciidamo kaas ah oo dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan dad sidaa u badan oo garoonka loo ogolaaday inay gudaha u galaana ma jiraan marka laga reebo saraakiisha ciidamada iyo ciidamada ammaanka xaqiijinayo sidoo kale waxaa goobta laga fogeeyay inay ku sugnaadaan saxaafadii si ay kaga warhayaan arinka goobta ka socda falastiin waxaa xusid mudan jawiga wuxuu umuuqdaa magaalada muqdisho mid ka duwan sidii hore waxaa si weyn isku bedela xaalada magaalada muqdisho oo feejignaan iyo xaqiijin ammaanba ku jirta markii diyaaradii sheekh xasan daahir ay soo caga dhigatay marka xubno ka tirsan xafiisyadii dowladda dhammaantooda aan la xiriirayna waxay u muuqdaan inay ku jiraan shirar muhiim ah oo looga hadlayo arinta sheekh xasan daahir aweys maadaama ay tahay arin miisaan leh oo magaalada muqdishona uu soo gaaray
zaynab ma la sheegay halka kale uu gaari doono ama uu degi doono xasan daahir iyo waxa ay dowladdu ka yeeli doonto wax warara ma ka helaysaa
wax faahfaahin ee dowladda soomaaliya ka bixisay arinka sheekh xasan daahir aweys marka laga reebo kulamo muhiim ah oo aan loo kala harin oo dhammaantood madaxdii dowladda iyo saraakiisha ciidamada dowladda iyo golihii wasiiraduba ay iminka leeyihiin deetana uu soo bixi doono sida xubno ka tirsan dowladda ay xaqiijiyeen go-aan la xiriira arinka sheekh xasan daahir aweys sidaan xusayba taliyaal ciidan oo keliya iyo ciidamada kaaska ee dowladda soomaaliya ayaa eeraboorka magaalada muqdisho ku sugan xubno badan oo aan la hadlay oo guddigii sheekh xasan ka tirsana waxay ii xaqiijiyeen sida markii horeba xaaladu amamahadsanisaynab in uu yaro xanuunsanayo waa mahadsanta daahir awees suurtagalna ay tahay marka horeba in loo gudbiyo waa mahadsan tahay zaynab soo bixi doono waa mahadsan tahay zaynab waryaheena zaynab abuukar oo qadka si toosa ugu jirta guud ahaana idaacaddeenni waa naga intaas